maybaa maalintii lamaadsi habsame leh unku dareerta hoololka weyn ee kiyaalaan gudaa madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ammaankanio eedin adkaayeen ciidamada ammaanka ee gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya ahaan militariga dowladda dhexe ee soomaaliya iyo ciidamada amisom ergeda toddoba korso beeloojo iyo dooradeen toddoba xildhibaan oo kabiiri doonaan toddobaadii shalay taasoo xildhibaanee minka hoose kuweelaasa tumiya afar xildhibaan doorashadii dhiirigeeka iyo haytito eedan ka kan waana ku ka kantii shalay kuraasta berjo may baa dhisadeeray ilaa iyo wareeg lamaad may baana husow mudana in xildhibaanada geeka la dooradiyo ka jaraan xildhibaano cusub oo ku guulaysadeen xildhibaanadii hore oo wakhtijo dhammaaday beelo reer dumaal qoomaal waanjeel yo haayeen haan ah beelo shareediyo ergidiiyo ku guulaysatay inayee dooratay xildhibaanadii tii hore beelo reer dumaal may baa geeka dooratay raabica sheekh nuurow oo hakabati id aqlabiyad ah may baana helay codadkii meelli ku dhiibidi oo intioo badan haayeen afartan iyo shan maxamed mursal boorow oo ondhaladii qoomaal yaa usiina may baa helay codadkii ergida geeka meeliin iska kooyti waanu xildhibaanada geeka habahay oo ku tirsanaya baarlamaankii wakhtijo dhammaadii oo ku hadalaw shucuurtii oo markiiyo doorashada dhammaati
ilaa iyo laba kun iyo labaatanka waxaan rajaynaa inaan noqdo qof wax badan ka qabata dhibaatada ka jirta soomaaliya horumarka ka shaqaysa deganaanta ka shaqaysa ka shaqaysa amniga ka shaqaysa una dooda haweenka xaquuqdooda inaan noqdaan ilaahay ka barya reerka aniga maanta igu soo dhiirigeliyey ina doortay aniga maayn qof iska timid waxaa ah qof la keenay ciddii ay ka dhalatay keentay beesha dooratay keentay waxaa ilaahay ka baryaa inaan noqdo qof ciddii doortay wax u qabatay inaan noqdo insha allah waxaan u mahad celinayaa dhammaan qowmiyada digil iyo miritile meel walba ay joogaan gaar ahaan shacabka reer baydhabo khaasatan qabiilkeygii aan ka soo jeedo reer dumaal oo runtii aad iigu dhiirigeliyey oo maantana cod wuuxa igu siiyey inaan noqdo xildhibaan ma gudi kari abaalkoodii reer dumaal meel walba ay joogaan waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo iyo qoomada gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inaysan jirin gabar la reebi karo inay ayada isreebto maahane gabdhaha soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinaa inay jecel yihiin qabiilkoodii ragga walaalahooda ani raggaa igu dhiirigeliyey inaan noqdo maxay ahayto xildhibaan qabiilkayga raggiisa maxay ahayto ii istaagay oo iyiri isa soo istaag ragaa ila tartamoo la iga reebay oo la diiday diiday qabiilkaygii marka waxaan u sheegay gabdhaha soomaaliyeed inay ku dhiirogalaan ay caawiyaan marka hore ayaga ciddooda kabacdina isa soo saaraan ayagoon cidna wax ka doonaynin shaqaystay inay noqdaan xildhibaan una sheegaan soomaalida waxaan u sheegay gabdhaha soomaaliyeed inay dhiirigalaan shaqooyinka kulli dowladda xubnaha dowladda meel walba ay ka galaan inay geli karaan ay qaban karaan thank you
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه dhammaan wali meelun ka salaamay guddiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed saaxiibada musharaxiinta tartanka ka jarnay sadgaareen salaame ergooyinka beelle matalaasi oo codgasa xureen dhiibitiina ayaan wali ka salaamay salaatu islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatuh salaan ka bacdi maxad ilaahay iskale een qadartana ilaahay wada waa ogooda una lana malle wali ilaahay ka baxnaan waqtiga dheer ee jidka dheer juhdiga dheer la gali dadka saaxiibadan ee dadaalkaas dheer maarneen ay kala jari anti doorati inti doon meeba may waa mahadnaqe waan isku mid ah in may waa in shaldu ma in shaldu na doonaan marka codka waliilka taragalay dimuqraadi way lan wal aragtiisi fidiyay dhibidu waryaashii saxaafadda iyo runtii guddiga doorashada oo waktiga iyo warkudan iyo dhibaatada iyo duruufa iyo xaaladda amni daro oo runtii eed badan maarnay meel badan lan ku fiiri oo ka shaqeeyo hayaan maxadwiima injeedie inta doorashooyinka ka dhammaan walin ka jeereen guul liftan oo kale iyo maarnay sidaas iyo doorashooyinka intaa bilowday iyo wadan maarnay wadan cadaalad iyo maarnay mayb waa transparency miska may buwaasada shafaafiida le maalin doorashada iyo maalin maxadii maxadii jeena maxad gaara ideediye khudba badan mansuurun dadka ila daalayin dhammaantiin si macnaqa anti maalin marta sharafti iyo may wariyaashi saxaafada oo munaasabada ha ku qayb galeen maxad gaara ideediye halka maalin amaanada leeyeen ilaahay min ayay ummadu Soomaaliyeed ka shaqeeyana dadka deegaanka aan shaqeeyana qoomiyadu macnu wakiilteen ka shaqeeyana dadka oo maareynaa oo ku masuulka ama maarne wakiilada oo yooneen door leena maarne daadan ka shaqeeyo ma billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
lagoo maal ergooyinje ergida bee lagoo maal iyo malaashe wali kale maxad nagaysa xaafadda inta inta nisakoyti شبك دورشده شرفتي عدالتي iyo farfaroomantaanka dheedii ergida beedlago maladeedaan kamaanaga qaaban qaabayaasha lamada gudi heer federaal iyo heer dowlad goboleedna eedaan kamahadsiiyey qaabkii waan diyaariyeen iyo shaqaalaha iyo ciidanka nabadgelyada marka inta walbadan oo kale hadale hasamayn baahan mahadnag mahadnag mahadnag farhad wali ilaahay ku rajeeyay halka afarta sano oo beelagoomadeed ama kuwakiil nagadaaw golaha shacabka federaalka ilaahay ila garab gala guud ahaan qaragnimada soomaaliyeed intii lugaki suruntii baada goobka lankajara laka guuleyshadii ilaahay kuweel anin wali ballanqaaday intii karaanka ininka alinteen oo kaadanku jeysada wali kale ballanqaaday beelaan idooratii deegaamada iyo degmooyinka angaare oo ay kumadata degmada doolandool oo kumadata degmada tijeeglow ay kumadata degmada baydhaba ilaa deegaanka guud hakaba indhahay wali karaanka ee oo qabsoomalda wafta bandiidna inaan kagarshana wal alla wali xaquuqa dawladda ka leeyin inaan hamiina insuranaad geena insuranaad yaa hortiyo ka ballan qaada eedaan maashantiin saxaabadan eedaan ka maadnagay
beelahelada oo ee beelka leh hanaanka walqiibsadowka four point fiveka ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hal kursi may baana kursigaas antartantay saddex musharax may baana xilka minka hoose ee baarlamaanka dowladda dhexe ee soomaaliya lama kun tumi ili ku guulaysaday cali cabdi cusmaan oo uu saheli afartan iyo lix cod cali cabdi cusmaan may baa ku adkaaday cusmaan mukhtaar oo longorodow cusmaan murow kaasoo muddo tumi i lama sin ee haka fidhi kursiga geekla kugu guulaysadii ee beerahelada
dhammaan intii maartin ka qayb qaadatay doorashadan waxaan ugu aad baan maartin aan ugu mahad celinayaa mahad celin kadib waxaan leeyahay bulshada reer heledi ama reerka reer heledi waxaan leeyahay maartin guul wacan waxaan leeyahay doorashadaanna waxay u dhacday si wanaagsan wax ayadoosan ku jirin wax musuq maasuq ah iyo wax isdabamaris ah doorashadan waxay ahayd mid xaq ah oo xalaal ay u dhacday waxa yaraato maartin isdabamarisa maysan dhicin qofkii rabay in ay doorteen bulshadii reer reer koonfur galbeed gaar ahaan beesha heledi waxaan idin leeyahay maartin aad iyo aad u mahadsantihiin farxaddeyda maartin waa lama soo koobi karo insha allah waqti kalean maartin aan is arki doona insha allah aad u mahadsantihiin
beeli kursiga hubeereed geeka mayba antartantay afar musharax maybaana ka guulaysatay kursigun beelo hubeer sandheere maxamed aftiin oo tartan adag usukula kulumi musharaxiintii isla tartamaasi maybaana ha ka bahay labaatan iyo lix cod maybaana bedelo doonee xildhibaan samaan oo kursigun usa ha ka fidhii muddo afar sina e horta daraankay maxaa kuuba kor radiyeeda aan ku faraxsano waa taariikhda markii iinku horreeytay oo tartan noocun ah dhiyaaw oo ana ka guulaysado maxaa kuuba kora shacuurtatiiday ergada radiyeeda aan ka mahadnage inti idoorati inti iin doorrameen aan mahadnage insha allahu tacaala hadallanayna ma ii hiri asxaabta saaxiibeeday ahoo ila tartamaasin sida sharafti leh oo tartanka aan ku qiib galan anka mahadnaga insha allahu tacaala yoona wada shaqeey doon haddii ilaahay ar-eedaan aan mahadsantiin
bismillahi rahmaan raxiim anoo ah axmed sheekh siidu maxamed antartimi kuraaska beelo hubeereed sidoo anku wanaag badagna lan agaasimi mayba geega farxadni aha ini uuna beelanta ku doorani iyagu insha allah way baan hambalyeeyey xildhibaankii oo aan eela tartami oo aan kaasoo kalena haddana oo guulaysigii eediyadan ka hambalyeeye marlamaadi marsadad mayba laha eediyadan kama xasintin walbadangana kama xasintin eediyadan kama xasinto saasaasin sheegan insha allah wasalaamu calaykum mayba daba dheeraaday habahowka natiijada kursiga beelahariin gaar ahaan kursiga jilibka waraasile kaasoo lislideeri wareegga lamaad kursiga mayba ka tartamaasay musharaxiinta inka badanayti tan ii markii maalintii shalay iyo bilaabatay doorashada dadban eminka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ee sanadkun sanadkun lamaada kuntumi ilit iyo oo wareegii lamaadna yohanis kehereng sacdii shariif cali oo wareegii koowaad iyo heli labaatan cod iyo wilibo maxamed maxamuud garweyne oo uu siina heli labaatan iyo afar cod wareegii lamaad markii lahaanislabahi may bahasdasurumay sacdii shariif cali iyo weliba maxamed maxamuud garweyne kubacdi markii doorashada bilaawatay mayba soddon iyo sagaal codka guulaysaday maxamed maxamuud garweyne oo ku mid ah xildhibaanada cusub ee sannadkan hakabiiri baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya runtii waad ku mahadsantihiin waxaad muujiseen inaad qabtaan isbeddelkii loo baahnaa anna waxaan idinka ballanqaadayaa sida wanaagsan aad igu codayseen anna inaan u fuliyo mas-uuliyaddii aad ii xeel saarateen haddaan ahay maxamed axmed garweyne tan kale tan kale waxaan rabaa inaan halkaan aan runtii ugu mahad celiyo musharaxiintii dhammaan halkaa ka soo qayb gashay waxaanu ahayn ilaa toddoba musharax lix musharaxaan idhaahde laba musharax markii muxuuhaa ay u tanaasuleen walaashooda ayagana mahad gaar ayaan u dirayaa runtii aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin sida wanaagsan ay walaalahooda ugu tanaasuleen tan kale musharaxiinta kale aan ka qayb muxuuahaas kala qayb qaadanay tartanka ayagana runtii guud muxuu ahaa dadaal aad u can bay muujiyeen laakiin dadaalkaasi runtii muxuu ahaa waxay muujinaysaa inaan dimuqraadiyaddii iyo inaan u hadna qaadnay inaan u ambaqaadnay isbeddel doon oo aan nahay waxaan allaan haddii qof uu guulaystay ma ahan ujeeddadu inuu qof keliya u waxgaaray laakiin maxay tahay haddee shaqadu qof walba waa layskaga baahay dhammaan waa isla shaqaynaynaa waa wada tashanaynaa cid keliya xilka gaar u ah ma jirto waa naga wada dhexeeya anna mas-uuliyadda shacabka ii dhiibtay inaan ka soo baxo ayaguna ay igu taageeraan annagoo aad iyo aad aan u mahad celinayaa dhammaan intay suurtagelisay kulanka dhaqanka malaaq muxuu ahaa dhaqanka reerka malaaqyada dhammaan maamulka idil degmada kulli khaasatan madaxweynaha koonfur galbeed waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
kursiga beelle waanjel markii uu sahgabagabowey xildhibaan yacquubna uusku guulaysaday labaatan iyo sagaal cod maybaa hadal ashtakee meelaha ku jeediday hadal ashtakee meelaha ku jeediday xildhibaanad hore aamina maxamed mursal oo sheegtay iniyo jareen musuq maasuq iyo wal isdabamariyow may baan helay xildhibaanadii hore aamine maxamed mursal labaatan iyo kow cod meelu usu xildhibaan yacquubna usu ku heli labaatan iyo sagaal cod qofka runtii maanta doorashada wada cednaasha waxaa ka dhacay waxaa lahay corruption oo runtii maalmaha ku socday mataqaanaa isha koonfur galbeed war doorasho leela oo baydhabo ku diraysa haba yaraatee maaba jirto inkastoo yoo weli jaraan beele ilaa ay hata qabaan ashtake eedan badan oo waana sheegeen ini isdhaay hataba durun usa kahaaye malaaqyada beelojo yo hatana doorashada ilaa hata mayba andareertee sidii lankatiri gali